asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan halkan oo radio cadaad waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka oo ah barnaamij wax walba hadalka aad maqashaan marka laga rabo subaxnimo jimcaha
soomaaliya xukuumad walbaa ee timaada waxay raadinaysaa xal xalse ma imaanayo intaan la helin xaq wadajirkeennu waa xal iyo xuquuq
mar kale subax wanaagsan saaxiibayaal waa subax arbaca taarada ku aasaysan tahay afar iyo tobanka bisha koowaad ee janawari sannada labaatan labaatan qodobada saaka barnaamijka falaqeynta wararka aan kusoo qaadi doono waxaa qeyb ka noqon doona madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelaxaf xilka qaysad ayuu ku sameeyey maamulka magaalada gaalkacyo ee dhanka galmudug mas-uuliyiin kale ayuu magacaabo kumaalgaara sidoo kale waxauu kala diray golihii deegaanka magaaladaasi warar arrintaas ku saabsanaya barnaamijka falaqeynta wararkaas aadkaaad ku dhagaysan doontiin guddoomiyihii magaalada gaalkacyo ee xilka ka qaaday madaxweyne axmed ducaale geelaxaaf oo uu kasoo horjeestay xilka qaadista uu ku sameeyey madaxweyne wuxuuna sheegay inays haba yaraatee jirin wax xil uu ka qaadi karo madaxweyne axmed ducaale geelaxaaf fafaan ku saabsanaya barnaamijka falaqeynta wararkaasi halkan kugu soo gudbin doonaa maamulka jubbaland ayaa sheegtay in howlgal ay ka sameeyeen qeybo kana deegnada maamulkaasi inay ku dileen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab gooraha howlgalkaas uu ka dhacay iyo sidoo kale xubnaha jubbaland ayaa sheegtay in ay dishay oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaan warar ku saabsan idiin soo gudbin doonaa qodobada kale barnaamijka falaqaynta wararka aad ku dhegaysan doontiin wax qayb ka noqon doona ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya ayaa kala dhex galay maleeshiyaad ku dagaalamay galguduud howlgallo xoogan ayay weli wadaan goobihii lagu dagaalamay warar arrintaas ku saabsan ayaa barnaamijka falaqaynta wararkaas halkaa ku dhegaysan doontiin wasiir dowlaha wasaaradda howlaha gudiga gurweynta dowladda federaalk soomaaliya axmed cabdi kaariye ayaa iscasilay kadib markii isku soo tagay qabashada xilka madaxweynenimo ee galmudug faahfaahin iyo falaqayn ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa goordho qodobadaas inuu soo koraa xubinta aadku xiisaha badnad ee kalamaan qaybaha dambe barnaamijka ku dhagaysan doonteen
heesta
tibinta iyo diyaarinta barnaamijkan anigu xasana mahad nuur axmed iyo barnaamijka farsameynaya waa mar kale iyo falaqaynta wararka saxiibal kusoo dhawe barnaamijka falaqeynta horaan ku bilaabaya magaalada gaalkacyo oo ku sugan yahay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelaxaaf madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelaxaaf ayaa xilkii wuxuu ka qaaday guddoomiyaha magaalada gaalkacyo ku-xigeenkiisa wuxuuna sidoo kale uu kala diray golihii deegaanka magaalada gaalkacyo isagoo si kula isagoo si kumaalgaar ah u magacaabay guddoomiye iyo ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale guddi doorasho oo ka shaqeyn doona arrimaha doorashada golaha deegaanka magaalada gaalkacyo madaxweyne axmed ducaale gelixaaf warqadda uu soo saaray ayuu ku sheegay in maamulkii hore magaalada gaalkacyo dastuurka galmudug meel uga dhicin islamarkaasina aysan jirin haba yaraatee wax kasi shaqaa wax shaqaah oo galmudug deegaanadooda ay ka qaban karaan xisi yuusuf barre oo ah gudoomiyaha xilka uu ka qaaday madaxweyne axmed ducaale gelixaaf oo kasoo jeestay xilka qaas lagu sameeyey wuxuuna sheegay haba yaraatee ninkaasi uusan xil ka qaadi karin wuxuu sheegay xilqaaysta madaxweyne xaaf aysan waxba ka jirin islamarkaasna isagu yahay guddoomiyaha saxda ah ee gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wuxuu hadalkiisi intaas ku daray in xaaf xilligan uusan ka qaadi karin waxiila inuu u dhiibi karin islamarkaasna weli uu yahay duqa magaalada gaalkacyo inta laga soo dooranayo guddoomi cusub gudoomiyaha magaalada gaalkacyo xilsi yuusuf bare oo haatan ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa shalay ka mid ahaa mas-uuliyiintii soo dhaweysay axmed cabdi kaariye oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimo galmudug islamarkaasna musharaxiinta ay taageerayso dowladda federaalk soomaaliya
Yeah.
barnaamijka falaqeynta wararka ay dhegeysanaysaan radio cadahan la socotaan deegaana jubbaland ayaa markiina aadaya laamaha amniga maamulka jubbaland waxay faahfaahin dheerada ay ka baxsheen howlgal ka dhacay qeybo ka mida gobolka godo iyo jubbada hoose kaasoo ay fuliyeen ciidamada maamulka jubbaland afeega wasaaradda amniga maamulka jubbaland waxa uu sheegay in howlgalkaasi ciidamada jubbaland ay ku dileen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kalena waxa uu sheegeen in ay nolosha ay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qabteen xilli warbaahinta kula hadlaya afeenka jubbaland magaalada kismaayo waxauu sheegay in howlgalka sameeyey deegaanada gobolka waa deegaanada cabdilbiroole yaaq bishaaro iyo deegaano kale hoostaga magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose jubbaland waxa uu sheegay in howlgalkaasi gulo waaweyn laga gaadhay sidoo kalena ay ciidanka dileen afar xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaasna ay qabsadeen saanad milatari siduu hadalka u dhigay ugu dambeyntii waxa uu sheegay in ciidanka jubbaland ay u taagan yihiin ka hortegidda iyo falalka amniga laduka ah oo ka geystaan dagaalamayaasha al-shabaab degmooyinka jubbaland islamarkaasna ciidanku arrintaasi ay u dhigan nagu yihiin barnaamijka falaqeynta wararka ee dhegeystanaysaan radio codana la socotaan saaxiibayaal magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa markaan aadaya wasiir dowlihii wasaaradda howlaha gudiga gurinta dowladda federaalk soomaaliya axmed cabdi kaari ayaa iscaasday si uga qeyb qaato tartanka xilka madaxtinimo ee galmudug axmed cabdi kaari oo ku sugan dhuusamareeb ayaa sheegay inuu yahay masharixiinta u taagan xilka madaxtinimo ee galmudug shir jireed uu ku qabtay dhuusamareeb ayuu hadalkan ku shaaciyey soo dhoweynta iyo mahadcelinta kadib waa ku faraxsanahay inaan mar kale ku soo laabtay caasimadda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb iyadoo runtii horumar badan laga sameeyey laga soo bilaabo dib heshiisiintii la keeno maantay oo ay tahay afar iyo tobankii janawari oo baarlamaankii labaad ee galmudug uu noo dhisan yahay runtii guul weyn baa la gaaray horsocod weyn baa la sameeyey waxaan leeyahay intii ka qayb qaadatay guushaas la gaaray waa u mahad celinaynaa dhammaan qaybaha ay ka kooban yihiin waxaan rabaa sidoo kale inaan iyadana idhaahdo baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka galmudug baarlamaankii labaad ee dowlad goboleedka galmudug hambalyo mudanayaal iyo marweyn xilkiinna iyo hawshiina laydin idmaday allah idinku garab galo runtii waxaa la soo maray si dheer oo caddaynaya in ay reer galmudug go'aansadeen inay hore u socdaan dhinacna iska dhigaan wixii dibudhaca aniguna waxaan u soo diyaargaroobay horsocodkaas iyo horumarkaas inaan ka qayb qaato ku hogaamiyo weliba insha allahu tacaala intaas waxaan rabaa inaan u daayo mahadcelinta ma raba inaan baarlamaanka iyo howlahoodii iyo aan ku sii dheeraado intaasaan mahadcelintu daynayaa mudanayaal iyo marwoyin waxaan rabaa inaan halkaan idinkula wadaago waxaan ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda dowladda federaalk soomaaliya waxaan rabaa inaan idiin caddeeyo halkan kugu caddeeyo insha allah inaan banneeyey xilka wasiirnimada xukuumadda federaalk soomaaliya istiqaalladaydii waxaan u gudbiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali khayre waxaan ugu mahad celinayaa marmarkaan ugu mahad celiyo madaxda qaranka gaar ahaan ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya muddadii fursaddii ay siiyeen aan uga mahad celiyo muddadii aan soo wada shaqaynay iyo kalsoonidii aan kusoo wada shaqaynayna aan uga mahad celiyo waxaan rabaa sidoo kale halkaa inaan uga mahad celiyo golihii wasiirada ee saaxiibaday ahaa ee aan soo wada shaqaynay muddada saddex sano ah waxaan rabaa sidoo kale inaan halkaa uga mahadceliyo wasaaraddii wasaaradda howlaha guud wasiirka wasiir ku-xigeenka agaasimayaasha shaqaalaha dhammaan inaan idhaahdo mas-uuliyaddiinna si wanaagsan insha allah allah idinku garab galo waxaan rabaa inaan jaaniskaas maadaama aan ku jiro howl kale aanan ka xayirin ummadda soomaaliyeed in loogu adeego oo uu ugu adeego qof kale oo soomaaliyeed oo xaq u leh qayb ugu dambeyn barnaamijka falaqeynta wararka ayaan isla soo gaarnay galguduud si gaara deegaanada lagu dagaalabda markaan usoo laabto ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya ayaa kala dhex galay maleeshiyaad dagaal geystay khasaare isku wajah milashiyai dhaawac ku dhex maray deegaanada miirxiiley bangeele oo ku yaalla inta udhexaysa magaalooyinka cadaado iyo magaalada cabudwaaq ee waqooyiga gobolkani galguduud ciidamada lakala dhexlagay ciidamada lakala dhexdhigay labada milasheed ee watagaadiidka dagaalka ayaa waxaa hogaaminaya taliyaha guuta saddex tobnaad ee ciidanka qaybta koob iyo labaatanaad kornel cabdiraxmaan macalin maxamed oley qanatima cadda waxaana ay ku guuleysteen in dagaalka halkaasi maalin ka hor ka dhacay ay joojiyaan dagaalanka ka dhacay deegaanka midixeele iyo bangeele waxa uu salka ku hayay isuqabsi baraag laga qodaya deegaanka midixeele waxaana dagaalkaasi inta la xaqiijiyo ku geeriyooteen shan ruux oo lix kalena ay ku dhaacmeen oo laba dhinaca wararka ugu dambeeya ee saaka naga soo gaaraya deegaanada lagu dagaalamay ayaa waxay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid degan islamarkaasna ay ku sug yihiin ciidamada milatariga soomaaliya si gaara ku kow iyo labaatan ee ka howlgala deegaanka galmudug barnaamijka falaqaynta wararka ee dhegeysanaysaan kusoo dhowaada xubintaad ku xiisaha badan ee kalamaan waryaada kalamaan wax tegey iyo wax yimid midna ma ogidini war anaa idiin haya maanta macnihii dhegna waa barkanaa dhegna waa hogaannaa miyaad ka waddaa wedka rabbinoo haaye war sheegna waranlo adinkoo sugoo hayna war ma axmed madoobe iyo dawladda heshiiye war ninkan war ma haye maanta waa maalintii diiwaangelinta musharaxiinta guddoonka baarlamaanka galmudug war galmudug miyaa madaxweyne dooratay war war ma haysiine tiifihii qaranka waxaa laga sii daayey naagta wasiirka arrimaha dibadda kenya adeetimaha billiqada wadatay in xilkii laga qaaday maalow ma bililiqadiya xilka looga qaaday war waa si dalacday wasiirka gaashaandhiggaa laga dhigay war tiifihii qaranka naagtii la yidhi badda haddaa afku keeni weyda xoog ku keen warkeeda maxaa ka galay war ra-iisul wasaare khayre uhuru muu iska baraajeeye oo khadiijo maxamed yidhi wasiirka gaashaandhigga ka dhiga war waa waalateena warka naga koobiya dooratooruu ciidankiisa la qabsaday wax dagaala kuma aysan qabsanoo kalama aysan kulmin tartiibkooda ku galeenoo magaalada isugu sawireen xalana tartiibkooda ay uga soo baxeenoo kuwii kalaa soo galay saaka uga haddii ciidankii tartiib uga baxay kuwii kalena aal yaray ku soo tartiibsadeen miyaa tiri aro abdulo war ma haysto taqaarabu taqaarabu taqaarabu maday isaaqowhow taqaarabu minatira tafaaraquna waa tege taqaarabu minatira tafaaraquna waa tege wareer kalemaana waxaad joogteen maanta haddana ma tabliiqaad noqoteen war tabliiqu waa culummo fiicane waa ila meeraysa kuwani taqaarabu iyo tafaaraquba tooratooroobay taallaaye waxaa la yidhi teleefoonno badan baan maqlaataarna waan helay tooratoorow laiyo ciidankii waa ka soo tegi waana lagu tashaday baa la yidhi qaabka ay tahay waniyow adiga waxaad ma taqaanide isbeesa bulitiko ayaa la yidhaahdaa waa tiba italyaani war anugu waxaan la yaaba xalay afayeen u hadla dowladda ismaaciil oranjo oo xuseen gurmad waraysanayay wuxuu yidhi ciidanka dowladdu meesha ay qabtaan dib dambe ugama baxayaan tooratorowna waa sidii loo qabta oronjawar ku afkiisa kama dhammaan ciidanku mugay tooratorow ka soo hadaafaayeen war waxaas ma taqaaniine waa siyaasad amerikaan ambarow itaaliyaan amerikaanaad ku jirtaahe ciidankaanu waa ciidankii soomaaliya danab aana la yidhaa dabkaa habba eh war markii shalay la yidhi ciidanka dowladdaa tooratorow qabsaday laba islaamood oo sheekaysanayo midocalacanaysaan dhegaystay waxay tihi ninkaygaan tooratorow ku dacweeyey nimanka meesha joogana waxay iga ballan qaadeen inay iga furayaan lacag badanna iga qaadayaan kadibna shalay waa ay soo waceen oo waxay dhaheen imaad lacag iyo furriinkiiba waa ku haynaa maantana ciidankii ee qabsadayaa la leeyahay hayehe tii kalena hay ugu jawaabtahe war way ka darneeda iga dhegayso waxay tihi dacwadii dhulka ayaan meesha ugu tegay aniguba waan u laaban rabay oo ciidanku marka hooyooyinka soomaaliyeed ayagoo u naxariisanaya miyay ka soo laabteen war amiirkii waa xukumi jiray oo islaamaha meesha ku ballamiyey ciidanku waa soo qaatayna la yidhi marka shuutaa loo keenayaa islaamuhu halkaa ugu tageen war xataa amiirkii lacagta aruurinayay waa la soo waday ninkii uu lacag ka hayne shuutaha ka doonta war qolo idinlan isku waalatay anigu waxaan idin leeyahay dowladnimadu waa gaabis weli geedi socodkii wakhtigiina soo gudageliyo wuu isgurayaa ammaankii gacmaha uguma jira gobolladeennii gogol xaadna uma ay samayn food si loo galee laba gebi dhexdood bay bulshadu guura socotaaye ilaahow adigu noo gargaar guulla waa adii yaahu adiga maamulka dawladnimo ununkana baraaya warlankuun gobayeymay baan fahamay batuulo batoofa u hayta biro ninkusiibe hormaday isaaqow hadday jiri lahaayeen dad xuquuqda suugaanta ilaalinaya adiga waa lagu xili lahaa gaar shirana kama baxdeen gabaga gaboose waxaan u fahmay astaanta qaranka ha la bedelo lagase yeeli maa horta anigu waxaan la yaabanahay madaxweynaha hadda jooga kuwii ka horreeyey astaan qaran maaha in miyaa ayagaba waa la bedelay war senatar xaaji muuse suudi yalaxu wuxuu yidhi madaxweyne farmaajo maalintii xilka lagu wareejinayey iyagoo meel qurux badan la goglay oo fooq sare roog cas loo dhigay oo ciidan loo diyaariye salaan siiya oo madaxdii ka horraysay safanta oo kii xilka u tirinaya ku ugu horreeyo markuu membarkii tagay oo lagu soo dhoweeyey ayuu khudbad jeediyey wuxuuna yidhi dowladdii kacaanka iyo middaan anugu hadda maanta madaxweynaha ka ahay dowladii uma dhaxayn awow awow haye war widaado hata kahor hata jiha furyaleri widaada ansaati meertay widaadiya oo furunya mukofurungari ka kale ansaati oo furunya warti mukofungaleri kinga wiilay ansaati may erey kasaase lamadi widaada ka mareenba badbalanga hayti hartagana ka furunta haa madaxweynaha waa runtiis macawisle iyo u n c ba jabhadu uma dhaxayn war senatar xaaji muuse suudi yalaxow wuxuu yidhi qurbajoogta kuwa ugu xumaaya noo soo hormaray laakiin kuwii fiicnaa weli waa maqan yihiin fariinteenna naga gaarsiiyeenoo kuwaasoo noo yimaadeen uu yidhi yaa xaajiga xaa ku dhaca ma diyaas bara diyaas bara noo dhaanta xaajiga xaa ku dhacay qurbajoogta fiican haddii dalka lagu soo celsho yaa lacag soo diraya war biyaha webiga markay fatahayaan kuwa ugu horreeya waa dhiiqo kuwa ugu dambayna waa xareed war senatar jenaraal cabdi qadiid wuxuu yidhi haddii lixdan jir waa beeshin ciidamada la yidhi macnaheedu waa qof wax og lama rabo anna cabdi qaybdiidoo yaaban mugaal maqlay aan waxa jira la sii yaabay war ilaa maanta iyo samatartaad haysaane imise samatar baad leedihiin horta adiga waa maran tahay jenaraal maxamed cali samataray kaaga dhegan tahayoo waa dhinta allah u naxariistee anugu waxaan la yaabanahay maxaa cali samatar wuxuu somalilan ka hadlayo gaarkaa anigaba aqalkaygi habar wax ogaa joogtay waran dheergarad mayfadoo iyaalsiyaa lu weydiiyo hay war odayaashaas waxoogaa sheegaysiin kuwii beeshin aad tihiin la yidhi soo maaha war odayaasha wax og cabdixaashi yaa u horreeya maandhow haddii oday wax og la rabo jawaariyaa meesha joogi lahay war aqalka sare maanta xeerkii saxaafadda ay ansixiyeen werigii hagdhooreen maaha war warninkii helaa tala wacan helaa la yidhi war nimanyaho waxaa la yidhi waardiyaha askarigii lahaa laamigana taagan iyo tuugdaduu laaya rabo baqaya laakiinse khiyaanadana lagu layliyoon jaanis luminaynin laadhuu telefoon midkii laba gacmood tuurta oo madaxa laalaadiyaa laga libaystaa warwar ma haysaane ilka casii dadka laaya wuxuu yidhi askariga boojaysan waa ku baashaalnaa war wuxuu yidhi midka qoranku u laalaado toosaan u abbaarnaa midka feejigana waa ka gembinaa war koow askarta wax lagu gaado waa internetka oo telefoonka laga gala war waxaa la yidhi wixii loo dirtiiya waajibkaba kii isaga weecda waraabaha midkii daaja iyo weerka hilibkeeda waalkeed markuu kala haroo meel warra ageeyo isagoon wax lagu sheegta iyo waran ka yaabaynin oo weli inuu waaro rabo siina wada hawsha waxaan dhahay dadu woodka xiga way kan leeyahay aryaa waarixaad ka rabtaa berigooba lafta gareen la shiraya waxayna ka wada warrameen sida fatahaadaha looga hortegi lahaay waruna masale garuuninga ku duubtaana urudkii nabadiin noolaalay urudki higeenkiya wada hadalang mana ertaana arsugmadeeyow yaraankii ilmo gareenna galmudugow ka soo socdaahe how ninkii waareersan weligiis waqooyi koofuurow yiira ninkii waareersan weligiis waqooyi koofuurow muuda adeer cabdullowna garan mayside waqooyi galbeed beri horaanu bedelay magaca somalilan baana la yidhaahdaa annaga iminkase xaaladdu way nagu adag tahayoo meeshii muusaa handaraabtay warwar ma haysiine faysal calawra wuxuu yidhi madaxweyne muuse bixi waay afligaadee caagni waa igu dhuftay war faysal cali waraab wuxuu yidhi arrintaani markii ay dhacday muuse waxaan ku ballannay inaana sheegin laakiin cadhada iga badato hadda waan sheegayaa ballan laga baxo ballan laga baxay leedaha miyuu ka wadaa nin dharbaaxa quura dugsaday dhaqayadeed maal faysal miyaanu maqal war faysal cumar xaashi maxaa u geeyey inuu muuse bixi sawir ka qaado faysal cumar mushtaega allah u naxariiste aniga heesihiisaan jeclahay tay cambaray wax kale ma ogida boqor faysalka sacuudigu ebedkiis ma heesin war madaxweynahaynu cumaan uu ku sugan yahay boqorkii dhintina waa ka taxshiyey kan cusubna waa salaam weligiisna ma aysina hanabina aryaadhaha madaxweynuhu mugow u taga boqorka cusube cumaan ee ugu taxsiyeyahaaya ma yidhi jaqday kuugu jirtaa jiradii aabbahaa jabsiise jiradii aabbahaa jabsiise jiradii aabbahaa jabsiise war madaxweynuhu boqorka cusub ee cumaan markuu la kulmay wuxuu yidhi adiga shacabkaagu kuma dooran laakiin aniga shacabka soomaaliyeed ay doortay madaxweynuhuma markuu dala ka buxuu nanabaya weligeen maahnaan doorana mindhaa xildhibaana lacag ka qaataa doortee war xildhibaanadu waa tiri badnaayeen madaxweynahana shacabku waa hayste waryaa xildhibaanadu waa wakiiladii shacabka markay maqla shacabku madaxweyne farmaajaa la doortana waa kii ooda soo jabiyo soomaaliya oo dhan saysan u dooran aan ku dheefnaye markhaati waxaan ka ahay habeenkaas inaan jidaadku xirnayn haddana meel la mare aan la arkin anina markhaata mayka ahaa dib dambe jidmaan hiya una us eri aniguna markhaati waxaan ka ahay shabaab inuusan joogin haddana beledka ka buuxiyo anuguna markhaati waxaan ka ahay madaxweynuhu inuu madaxweynihii la doorta yahay anna waxaan markhaati ka ahay somalilan inaanay ku qaracsanayn markhaati waxaan ka ahay aniguna maalintii la doortay inuu hadda ka cabsi badan yahay markhaati waxaan ka ahay inaanan mar damba loo bannaan baxaynin ayay haddii xoog wadaniinta lagugu daro oo lacag lagu siiyo soo ma banaanbaxaysid
qurux badnaanehaydaya cambaroy horaa waxaa loo yidhi toddoba la xidhiirsho ma lehe dibna la xidhiirsho uu leeyahay war waxaad rabtaanba markhaati ka ahaadee waxaa la yidhi marna sii duul marna soo duul kuuma dooranee dalka ma ogtahay duruufaha yaal war gobolka gedo brobleemaa ka taaganaa la yidhi guddoomiyaashii federaalka iyo guddoomiyaashii jubbaland ayaa qoorta iskula jiraa la yidhi maantana baar dheere kuwii federaalka waa looga soo adkaadaa la yidhi aaho horaa waxaa loo yidhi mukulaal minankeeda joogta miciyo libaaxay leedahay hora maylan aray safar masaakiin walow kaana suldhaan war saas ma ahana diimba kaynti ku qooqana la yidhi inkastuu daciif yahay nafluhu ama la daaduunsho inta daamankiisiu ishayaan anafa dayn waa na horaa loo yidhi saa marka dowladda federaalku ma gobolka banaadir keliya ay maamulaysaa haddii gadaba looga soo adkaaday dowladda federaalka iyo wata toorow guddoomiye inan suubina ino gada guddoomiye ingirtoba qalad waay aryaadhaha waxba hadaalina kulana babaar dheere waa kasoo kudaa la yidhi warniyow cabdullow kulana mashar yaroo qalbidhayaxaa sheegay yaa qaada qaboobahe warniyow ayaadtan qalbidhayax qaylihiisaa badatay tookada in yurub loo dhiibi doona u malayna war waa roon yihiin haddaysanba sacuudigii kamaal qashuuqi qashay u dhiibin war jubbada dhexe waxaa la yidhi duqayn xunaa ka dhacdaye meeqaa ku yamuuday war waa koraankor shabaab jubbada dhexe koraankor shabaabna inta laga dilay lama ogaan karo ar ebadkayba duqayn daawaa ma maqale xaad sheegay war haddii shabaab mucaawin loo qaybi maxaad ka rabtiin ogow he igaarkaaga bu'aalow joogaahe adigana war igaarkaan ku xasuustaye qawdhana waxaa la yidhi degmada kaalaan xaaskiisii ku umush kadibna umulusadii u tago wuxuu yidhi gabadhii maxay umush umulusadii waxay ugu jawaabtay igaar qawdhan igaarkii uu garan waayo asagoo yaabanu gaboose u yimid kadibna wuxuu yidhi war dee gabadhaydii egar bay dhashaa la yidhi egar maxaa la yidhaha gaboosana wuxuu ugu jawaabay egar haddaad maqasho ugu yaraan waa libaax kadibna qawdhan waa siduu u baxay hargeyse kama soko marin baa la yidhi warwar ma hesiine dhakhtar cajiib ahaa beledka soo galay doctor maxamuud alhidaaya sannado dad kici waaya ayaa u tegey saacado kadibna waa ordeen marka qofkii kici waayayow doctor maxamuud hutel weheliya ka soo horjeedkiisa ha ugu tago war waa adigu gurguura jiray ma adigu ku daaweeyey waa adii xayisiinta noola yimide war macduur waayay ku qaado war waxaa la yidhi isbedeliddu way fiican tahay la isbedelayaaye waxaa loo bedelayaa qofkana howlbedelitaane mar hadduusan meeshii bedelin loo bedelay ruuxu oo wixii rag hore loo bedelay uu bedeli diido bedel aan bedel ahaynin bay noo bedelayaane afar sanaba magacay bedelan tuug bedelayaala waddankana insaan laga bedelo loo bedelanaynin ha ka sugin inuu idin bedelo ood bedelantaane bedel beena been lagu bedelay sii bedelitaanku run iskuma bedelayaana waa been bedeli beene waa inuu dadweynuhu bedelo oy bedelantaaye bedel doon la soo wada bedelay oo bedel u taagan bedel beddelkiina aan weli beddelin loo beddelay waagii beddelaadna naga dhowrayo waan beddelayaa leh ayagaaba lagu soo beddelay kay beddelayaane mar labaad in lagu sii beddelo sow badalan ma aha adna kaan beddelanow haddaad shay beddeli weysay waa lagaa beddelayaa kursigan aad beddelateene balse kii horoo laga beddelay kaa beddeli maae shakhsi kaa beddelan waa inaan soo beddelanna astaanta qaranka maa la beddela dagaalku maanta wax dheeraadaya masogaleetiyaa yimid waryaa faysala ku jiro odayaalka aad u wada faysarowiga daajugta fajaha ku jabshe
way maasiyihiin saaxiibada xubinta kalaman farintaasi xubinta ka horeysa kalaman waxaa gabagabahayaan barnaamijka soo saaray haashi cumar xasan iyo xasan ayagan ka timinayay intaan barnaamijka mid lacanaan dib u kulmi doono subax wanaagsan
taariikhdu waa mudan wajira marqaatini wajira marqaatini taariikhdu waa mudan wajira marqaatiniya wajira marqaatini marbay ahayda duunyadu mugdi lagu hallaabo macdooyin badano dadku dhawaco ayda magansado marbay ahayda duunyadu mugdi lagu hallaabo macdooyin badano dadku ayuuda magansado ka tashate mirodkii qarni waliba si umaaha si waliba mare halkaani codba meel laga gudo katashate mirodkii qarni waliba sigumaha casri waliba mare cadbaa miir cadba miir laga taariikhdu